أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشاكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد suuradan waxaa la yidhahdaa waa suuraة الأنfaal waana madaniya waana cahdigii madaniga ahaa awaa'ilkiisii suuradda soo degay aqlabkeeda iyo badideeda suuraddan waxay ka hadlaysaa waaqico weyn ama dhacdo weyn ee cahdigii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa dhacday ee muslimiinta iyo gaalada dhex martay ee waaqicadaas ama xaadidadaas ee markii dambe la magac baxday ghaswatu beder lamala magac baxday suuraddu marka arrimahaas ayay ka sheegay ayay ka sheekaynaysaa waan arkaynaa ghaswadda iyo tafaasiisha laakiin bal suuradda inaan bilowno bal aayaadka qur-aanka aan wax ka aragno allah wuxuu leeyay subxaana wa tacaala yas'aluunaka adiga nebi maxameda dadkii waxay ku weydiinayaan can il anfaali ay xukmi l anfaali waxyaalaha gaalada laga soo reebto ee laga soo qaato ayay ku weydiinayaan gaalada waxyaalaha laga soo reebto anfaal waa la yidhaahdaa khaniimo waa la yidhaahdaa fayna waa la yidhaahdaa laakiin magacyaal khaasa ayay kala leeyihiin nafli khaniimadana waa la yidhaahdaa oo dhanba waa la yidhaahdaa wixii gaal laga soo dhaco sababtoo wax ziyaado iyo kororsiima aadan haysanin oo alla ku siina waa la yidhaahdaa waxaa kaloo la yidhaahdaa jeeshku markay khaniimada ay qaataan waxyaale waxaa jira imaamku dadka maanta ma arkaysaa dagaalada aada iyo aada diracyaalka ugu fiican ee cadowga jebiya ee ragga dagaalyahanadaa ka takhallusa ee guusha aada iyo aada maaragtay qeyb weyn ka soo hooya waxyaalo dheeraadoo la siiyana anfaal waa la yidhaahdaa oo waa maxay ninkii nin dila wax alla faraskiisa iyo hubka ku raran iyo waxa uu wato ayuu leeyahay man qatala kaafiran falahu salabu waxaa kaloo jirta ragga waa la yaqaanaa dagaalka si fiican uga qayb qaatay ee ragga jebiyey ee kunla dirirka ah imaamku waa yaqaanaa ama waa u kuurgelaya raggaas wuxuu samayn karaa xoolaha intaan la qaybsanoo khaniimada ayuu nafli ka sii karaa dheeraad oo qof walbaa maanta ma arkaysa wax ka sii kara ama markii la qaybiyo khumuska ilaahay rasuulkiisa ay leeyihin waa noo imaan doona ayuu wax ka sii kara ama khumuska markii la bixiyo khaniimada inta soo harta ayuu wax ka sii kara intaba waa ay bannaanta oo nafli baa la yidhaahdaaho ninkii oo nabiga calayhi salaam nin diracah waxaa dilay nin la yidhaha salaamun akwac oo caddaa-u rasuulillaah ragga nabiga ugu asxaabta ugu orodka badan ahaa ee kunla dirir ahaa markaasaa la yidhi salaamun lakwac ayaa dilay man qatalahu salaamatu lakwac nabigu wuxuu yidhi calayhi salatu wasalaam falahu salabuhu ajmac hubkiisa iyo wax alla waxa uu ku rarnaa faraska uu fuushan yahay iyo waxaasoo dhan ayuu leeyahay khaniimadana waa la yidhaahdaa marka halkan waxay u badan tahay in khaniimada looga jeedo oo waxaa weeye markii ugu horreeyey oo khaniimo la helay waayo ummadihii horena xalaal uma aysan ahaynoo khaniimada inay xalaal ummaddan u tahay waxyaalaha khawaaista khasaa'ista nabigay ka mid tahay wa uxillat liya alkhanaa'imu walam taxilla liaxadin qabli khanaa'imta waa la ii xalilay cid hore ay maanta ma arkaysaa xalaal oo ahaadna ma jiro marka khaniimadii ugu horreeyey ayaa la isku khilaafay oo sida riwaayaadku ay leeyihiin qaar waxaa weeye saxaabadu sidaan arki doono dagaalka koox nabigay la jireen calayhi salaatu salaam meeshii carishkaha loo dhisay kooxna ciidankay raacdaysanayeen kooxna waxaa weeye dhufaysay ku jireenoo haddii ciidanka dhallinyarada iyo la soo jebiyo inaysa dardarin ee markaas ay kamiin ayay gaalada ugu jireen qola marka qanaa'imtii soo aruursatay qola waxay ku jirtay kamiinkay ku jirto haddii maa dadka goobta saaxada taagan haddii lacala la soo eryado inay maanta ma arkaysa ay joojin ay u noqdaan oo maaragtay taaka ay ku noqdaan ciidankii ragna nabigay waardiyeynayeen calayhi salaatu wasalaam marka qoladii khanaa'imta soo qaata waxay dhahen annagaa iska leh kuwii kalena waxay yidhahdeen annaga nabiga waardiyiisaan ku mashquulin annaga waa ordi karin laakiin rasuulka ahmiyadiis wax walbaba ay ka weyn tahay ayaanu ku mashquulsana waardiyihiisa qaarna waxay lahay markaad gaalada eryanayseen annaga kamiin baan idin ahaynoo haddii laydin soo bursan lahaa annaga unbaa maanta ma arkaysa difaacoo taaka u noqon lahayn oo idinka celin lahayn markay ku murmeen ayaa laga qaadoo nabigaaba arrinteedu loo dhiibay qul waxaad tidhahdaa al anfaalu khanaa'imta ama shayga ziyaadadaa oo dadka maaragtay geesiyaalka la siinayo qanaa'imtao dhanna waa lagu idlaaqaa waxyaalo dheeraad ah oo ninka geesiga lagu baqshiishayo si hadhow dagaalka loogu geesinimo geliyo ilaa nin badalaho kunla dirirah iyo mid uun goobta iska buuxinaya haddii la sino siyaasadda dagaalka ka mid ma aha sababta waxaa la rabaa hadhow dadka inay juhdigeeda ay maanta ma arkaysaa bixiyaan maraa waxaa dhacday abuqataada ayuu maaragtay nin geesi intuu ka tuuray ayuu salabkiisii oo maaragtay uu meesha u keenay ninaa yidhi hala isiiyo yaa ii markhaati wax markhaati markuu u waayo ninaa yidhi hala isiiyo markaasuu abubakar u diidoo dhaha see loo siinaa o dhan ninaa kusoo dhibtooda adiga see laguu siinaya ma jirtoo dhaha nabigu abuqataada marka oo faraha ka saaray abuqataadana geesii u ahaa qul waxaa tidhahdaa alanfaalu lilaahi warasuul nafliga iyo haniimada ama inta dheeraadka dadka la siinayo ilaahay rasuulkiisaa iskale ilaa qaaraa ka dacwooda waxay dhan dadkan dheeraadka la siinaa waa maxay maa sawaasiye iyo isla ekaana laku qaybiyo taasinana inta ziyaadaadka waxaa weeye dadka geesiyaalka ayaa lagu tashjiicinayaa marmar ilaalaa la dirayaa ilaaladaas waxaa leey wixii aad soo qabataan oo khanaa'ima aad soo qabataan huluaad leedihiin ama rubac baad leedihiin marka huluaad iyo rubacaas inta duulaanka ama ilaalada u baxdaa la siinayaa inta kalena haniimada kaleo dadkao dhanba ayay markaas ay la qaybsanayaanoo dadka hawsha iyaguu ku jiro oo soo dhibtooday in wax gaara lagu khasiso marka diintay ka mid taho axaadiida iyo aayaadka way tusinayaan qul ilanfaal ilaahi warasuul ee haddaba fattaqullaaha ilaahay ka baqo wa aslixuu wanaajiya daata beynikum dhexdiina wa atiicu llaha ilaahayna adeecaya wa rasuuluhu rasuulkiisa in kuntum mu'miniina haddii aad tihiin ha ku doodinina khanaa'imtan iyo adduunyadan awal naftiina aadba baxsad la ahaydeen maanta intuu laydin gargaaray oo gaaladii ka adkaateen ayaad xoolahoodii weliba soo dhaxsateen idinkoon rajaynaynin marka muran iyo dood yaysan idinka dhicina ilaahay ka baqa idin gargaaray adinkana maaragtay isku tuurtuur iyo adduunyo ha ku murminina ilaahayna subxaana wa tacaala iyo rasuulkiisa adeeca marka saddex shay oo waaweyn oo midba midka kale uu ka daran yahay ayaa la faray waa maxay taqwallah waa asaasu diinba qofka haddousan alla ka cabsi iyo maanta ma arkaysaa haddii uusan lahayn hadda meesha diini ma taalo midda labaadna waxa waaye islaax daatalbeyn mu'miniintii dhexoodaysan isku fiicnayn ayadana dad diinta ilaahay xoojiye ma yaalo tan kalena waxa weeye ilaahay rasuulkiisa in laga dambeeyo oo haddii muran uu yimaado xukunka alle iyo xukunka rasuulka inta la qaato markaa murankii meesha maanta ma arkaysa looga halo taas oo kale weeye nacam marka waa sidaas oo kaleoo yacnii sida uu maanta ma arkaysaa maaragtay ibnu cabbaas cibaadata ibnu assaamid iyoo kale laga warinaayo waxay ku soo degta buu dhahay naxnu asxaabu beder ayay maanta nagu soo degto u dhahay markii annaga akhlaaqdeennu ay xumaatay oona khaniimadii aan maaragtay aan ku murannay ayuu ilaahay gacanteenna uu ka bixiyey nabigaa loo dhiibay calayhi salaatu wasalaam isagaa qaybiyey culimmadu marka waa isku khilaafan waxay dhahen qaabkuu ku qaybiyey maa sida aayadda ay sheegayso waclamuu annamaa hanimtum min shayin fa ana lilaahi khumusa walirasuuli walidilqurbaa qaabka aayaddaas muu ku qaybiyey mase aayaddaas weli ma soo deginoo gadaalay ka soo degtoo sida cubaadatu ibnu saamid uu leeyahay dadkii waa u ekeeyey oo qof walbaa maanta ma arkaysaa qof loogama badine farahaa laga wada saaray masaasaa qaar culimmadu waxay leeyihiin aayaddan waxaa nasakhday markii hore si oo isla sinan baa loo wada qaybiyey laakiin aayaddaas kalaa nasakhday oo maaragtay in khumus laga bixinaayo inta kale arbacatu akhmaaska khaanimiinta loo qaybinayo waxyaalahaas oo dhan aayaddaas dambe ayaa nasakhday ayay maanta ma arkaysa culimmada ay leeyihiin haye markii ilaahay subxaanahu wa tacaalaa uu edbiyey oo yidhi wax nacfiya ha ku doodinina waxaasoo dhan waxa ka muhiimsan waa taqwada alleh iyo islaaxu daatilbeyn dadku dhexdooda inay hagaajiyaan walaalo la noqdo in nacfi lagu diriro maa waxaana ka muhiimsan intaasoo dhanba oo iyadana maaragtay zimaamka ah wax allo wixii la isku qabto ilaahay rasuulkiisa in loo daayo xukunkii dhammaa iyaga marka waa laga qaaday iyo qaybtii rasuulkaa loo dhiibay rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa marka meeshii ilaahay tusay iyo sidii alla u qeybyir u qeybiyey ma sida riwaayaad ka muuqda ma wuxuu u qeybiyey maaragtay si sinan oo aayaddaasaa kala qaybisay mase ka hor intuu nabigu qaybiya calayhi salatu salaam aayaddaas ay gadaal ka soo degtay intuba maaragtay culimmada way tidhaahdaaho culimmadu intaba maanta ma arkaysa way tidhaahdaa sidaa markii saxaabada loo edbiyey ayaa haddana waxaa la sheegaya calaamada mu'miniinta ayaa la sheegaya oo calaamaadka haddii mu'miniinta laga waayo inaysan mu'miniintu mu'miniin ahayno waxa weeye qofka iimaanka leh oo mu'minkaa intuu asagu wax damci lahaa waxaa ka weyn sifaadkiisa waaweyn inama almu'minuuna mu'miniintu waxaa weeye aladiina kuwii waayo idaa dukira allaahu ilaahay markii la sheego oo la xuso wacdigiisa iyo waciidkiisa ama la yidhaahdo waxaan ka jooga ama waxaan sameeya ama waxaan hawaabta ahi iyo khayrkaani hawaabtaasay leeyihin ama waxaa dunuubta cuquubadaasay leeyihiin markii la yidhaahdo ama cadamada alleh iyo aayaadkiisa kowniga iyo waxyigaa laga sheekeeyo waxaa weeye aladiina kuwii waay inama almu'minuuna mu'miniintu waxaa uun ah aladiina kuwii idaa dukira allahu ilaahay haddii la sheego wax kasta ha lagu sheego ma wacdi waciidaa lagu sheegay ma awaamiraa lagu sheegay ma cadamadiisii sifaadkiisaa laga sheekeeyey makhluuqaadkiisii qudradiisa maa laga sheekeeyey si walbaba ha loo sheego wajilad quluubuhum quluubtooda ay baqayso baqdin baa gelaysa taasina waxaa weeye waa iimaankooda siduu usii fog yahay wa ilaa dadka caadigaa waxay u jeedaanay ka baqaan bahladaasi waxyaalaha qoofka caadiga laakiin wax qeyba kama baqan ilaa qof mu'minaho iimaankiisa oo aad iyo aad camiiqu ah ee cadamada ilaahay ma garata iyo cuquubadiisa iyo hawaabkiisa iyo waxaasoo dhan kaanamaa ra'yu cayn ee marxaladii gaarsiisan ucbud ucbud illaah kaannaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraah marxalada ixsaanka qofka gaarsan waa culimmadan waxay ku fasiraan weliba ugu weyn waa qofka markay naftiisu khada iyo macaasi ugu sheekayso ee ilaahay soo xasuusta ama la xasuusiyana waxaan waa xaaraame ka har markaa qofka ka haraa ugu weyn taasi aad iyo aad ugu fasiraan oo qofka markuu ama waajib uu ka tegi lahaa marka la xasuusiyo oo ilaahay waxaas waajibkaa soo u farad yeelay haddii la sameeyo waajibkaa hawaabka ka imaanaysa iyo haddii laga tago cuquubada ka imaanaysa markii loo sheego wajilad quluubuhum qalbigood ayaa baqay baqiddiina marka midhay dhalina waa maxay wixii wanaagaaha uu ka wehsanayo inuu la yimaado xumidiina uu ka haro wa idaa tuliyad haddii la akriyo calayhim korkooda aayaatu aayaadka allana haddii lagu akriyo zaadatum waxay u kordhinaysaa aayaadkii iimaana bay u kordhinaysaa hadday axkaam tahay hadday wacdi waciid tahay hadday caqaa'id tahay awaamir haddii ay tahay nawaahi hadday tahay mawaacid haddii ay tahay qisas iyo ictibaar haddii ay tahay waxaasoo dhanba iimaana u kordhinaysaa wa calaa rabbihim rabbigooda korkoodana yatawakkaluuna tala saar macnaha ayagoo iimaan oo ilaahay ka baqayo oo daacaadkii la imaanayo haddana waa mutawakiliinoo ilaahay tala saaraya waa macnaha qowluhu tacaala iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin hadiyo goorana qur-aanku waa uu xariiriya aayaadka macnahaas leh ee qofka in cibaadana lagu sifeeyo inuu ilaahay caabudo oo ka baqo oo xuduuddiisa u ilaaliyo subxaanahu wa tacaala oo alla rumeeyo oo daacaadka la yimaado maca daalika ilaahay uu ku kalsoon yahay subxaanahu wa tacaala ilaahay wacdigiisa ku kalsoon yahay maaragtay waxa u ballan qaaday iyo nasriga mu'miniinta iyo hawaabka alle ilaahay taladiisa u dhiibta weeya aladiina kuwaasoo yuqiimuuna salaata salaada ooga salaadu iqaamay u baahanta macnaa waxaa weeye iqaamadu waa in saro loo qaado wax kor u taagan oo muuqdo iqaamadana waa un laba siyood wey sida nabigu calayhi salaatu slam u tukaday oo daahirka uu noo baray salluu kamaa ra'aytumuuna usalli in loo tukado duma'niinadeeda maaragtay shuruudeeda arkaanteeda in si walba loo sugdaa baatinka oo waa maxay khushuuca iyo maanta ma arkaysaa in ilaahay cibaadada loo khaliso qofka uu dareemo ilaahay subxaana wa tacaala inuu hor taagan yaho oo lafaqayo ee markaa xasiloon ee khaashica macnaha khushuucana waa inuu ku dhex jiro markay salaada daahirkana laga wanaajiyo ee tii nabiga loo ekeysiyo calayhi salaatu salaam ee waqtigeeda lagu fuliyo shuruudeeda iyo arkaanteeda iyo duma'niinadeeda iyo rukuucdeeda sujuudda weysada la kaamil yeelo haddana lagu khushuuco qofka uu ku tadaburo wuxuu akrinayo mowqifkan ilaahay uu hor taaganya oo xasuusto oo sidaa adab darrada iyo daymadawacoodka iyo waxyaalaha aan laaqan hortiisa inuu candhuuf ku tufa iyo waxyaalahaas oo kaleo aan laaqa ahayn iska dhaafa waa qofkaas weeye wa mimaa rasaqnaahum waxaan ku arsuqnana yunfiquuna kuwii bixiya wey mu'miniinta waa kuwaas wey macnaa ayaga dhamac iskaba dhaaf wax kale inay raadiyaan oo loo idmin iska dhaaf ilaahay wuxuu siiyey ilaahay ugu dhawaanayaan subxaana wa tacaala wixii ayaga la siiyey wax ugu dhawaanayaan amaa dadka xun waxaa waxoodana waa haysanayaan wax kaloo xaaraana way raadinayaan ulaa'ika kuwaasi hum lmu'minuun kuwaas unbaa mu'miniin ah xaqan si dhabnimoa qofka sifaadkaas ku sifoobey qofkaasi marka waa mu'min xaqa sababtoo ah wuxuu kulmiyey iimaan daahir acmaal daahir iyo iimaan baatina iyo maanta ma arkaysaa cibaado iyo tawakul iyo acmaashii jawaarixda iyo cibaadadii maanta ma arkaysaa allo loogu dhawaayey maxdaga ahayd iyo midii insaanka lagu xariirinayo oo zakada ahayd waxaasoo dhan ayuu jamciyey anwaacu lcibaadaat oo ilaahay lagu caabudo hadday tahay mid ilaahay subxaana wa tacaala isaga loogu dhowaanayo oo cibaadadiisii khidmadiisa ay tahay hadday tahay mid alla loogu dhawaanayo laakiin insaanku oo maslaxo ku qabo sida infaaq oo kale lan yanaala allaha luxumaha walaa dimaa'uha ilaahay wax gaaraya lama arko xoolahan waxba alla subxaana wa tacaala ku intifaaci maayo laakiin ikhlaaskaa iyo bedliga alla darti loo bixinayo ayuu alla ubaa rabaa subxaana wa tacaala kuwaasaa marka mu'miniin dhaba lahum waxaa u sugnaaday darajaatun darajaadba cinda rabbihim agtooda usugna darajaad badan bay ka leeyihin oo ahlu jannadu isku meel ma aha walidaalika nabigu waxau dhaha calayhi salaatu wasalaam ahlu jannada darajaadkooda waxay kala yihiin sida adigoo dhulka jooga xidigaha fog fog fog fog ee bari ama maaragtay qorax ka soo bax ama cirka maaragtay dushiisa bilig bilig bilig kaloo iftiinkiisa oo si dhiba kugu soo gaarayo sidaasoo kale la isu kusulxa kule hebel gurigiisi wadka halkaa ka bilibilig leh ma garan marka waa darajaadkii wa risqun kariimun risqi weyna way leeyihi aada u wanaagsan oo sharaf badan ayay aakhare leeyihi risqi aan lagu manadaysanaynin oo leeyahay ma garatay maaragtay waa waxaad ka subateen la leeyahay oon maaragtay ka go-oyni oo lagu qashqashaadayni oo marna xaraaraanayni waxaasoo dhan bay marka leeyihiin kamaa akrajaka rabbuka min beytika bilxaqi wa ina fariiqa min almu'miniina lakaarihuun hadalkan xoogaa hadal baa culimmadu u qadaran oo macnaha waxaa weeye sidaa haddaba arrintii khanaa'imka markay isku khilaafeen loo xukumay oo isku murmeen ee xukunkoodii adiga lagu dhiibay ee markaa wanaag uu ka xasilo doodii iyo maanta ma arkaysaa munaafasadii adduunyada ay meesha ku dhammaatay soo maaha sidaasoo kale ayay kugula murmaayeen markaa dagaalka aada u baxaysay ayay kugula murmaayeen ka bacdina middii ilaahay adiga subxaana wa tacaala uu ku amray oo ku waafajiyey ee saxaabadu ay kugu waafaqday middii baa khayr yeelatay wey marka tashbiih halkaasu ka dhacaya kamaa sidii bay kugula murmeen akhrajaka rabbuka rabbigaaga uu kaa bixiyey min beytika gurigaaga adigoo jihaadkii u socda bilxaqi xaq uu kugu bixiyey iyo inaad diinta u gargaarto walxaal ina fariiqan koox oo min almu'miniina mu'miniinta ka midana la kaarihuuna ay kahanayaan inay gaalada ka hor yimaadaan yujaadiluunaka waxay kugula murmayaan fi lxaqi shaygii runtaa oo waa mahay dagaalkii mushrikiinta quraysh iyo muslimiintu inay isku hor yimaadaan inay dhab tahay bacda maa tabayana markuu u caddaaday maaragta min bacdi mahaa bacda maa tabayana yujaadiluunaka fi lxaqi bacda maa tabayana xaqii markuu caddaaday oo ilaahay waxau ugu yaboohay muuminiinta waxaa la yidhi labada qolo oo safarka qisada waa ka sheekayn doonaa iyo qolada ciidanka mid baad leedihiin ood ka adkaa doontaan marka way kugula murmeen ayagoo marka qaarkood ay nacayaan markii ugu horraysay awal wahla kaannamaa waa iyagooba yusaaquuna loo hoggaaminayo ila almowti mowdka loo hoggaaminayo walxaal hum yanduruuna ay fiirinayaan waid wakti ayay kugula murmaayaan ama wadkur xus id wakti yacidukum allaahu ilaahay unkugu yaboohay ixda daa'ifatayni labada qolo middood oo kuwii maaragtay safarka iyo awrta badeecadu maaragtay ay ka buuxda waday iyo kuwii duulaanka ahaa annahaa lakum ina idiin sugnaatay ood ka adkaan doontaan laakiin bini aadamku waxa dhib yarow jecelyahe watawaduuna aada jeceshihiin anna hayra daati shawkati midda aan xoogga iyo hubka aan wadan takuunu lakum inaydiin ahaatoo safarka oo afartan nin ay wataan gab intaa ka siisataan oo xoolooda qaataan raggana ama aada qafaalataan ama aada dishaan markaa dhib la-aan marka dheefta aada gaartaan allana wax koyin buu rabaaho yuriidullaahu ilaahay waxuu rabaa an yuxiqa alxaqa xaqa inuu sugo iyo guusha bikelimaatihi kelimaadka uu ku amrayo in gaalada laga hor yimaado abujahl iyo kooxdiisa oo ciidankaa ilaahay waxuu rabaa inuu xaqa uu sugo nimankaa laga adkaado wayaqdaca uu gooyo daabilalkaafiriina gaalada ciribtooda oo xoogga badan hadda uu gooyo hadda wixii ka dambeeya haddiiba madaxa laga jaro kabacdi waa xibn xibno u gur ilaa ay ka dhammaadaan muxuuna ilaahay taagga ku gol leeyahay liyuxiqa alxaqa shayga xaqa oo runtaa inuu bannaanka keeno ou xaqiijiyo oo inuu xaq yaho wax jir ou yahay ou soo saaro ilaahay inuu rasuulkiisu ou xaq yahay oo diintiisu ay xaq tahay oo guusha leeyahay inuu bannaanka u soo saaro xujadii waa ku caddaato laakiin guusha inuu ku caddaato wayubdila inuu baabi'iyo albaadila baadilkana inuu baabi'iyo baadilkii iyo wixii xoogga badnaa muslimiintii oo yar cadadkooda iyo cuddadooda inay ka adkaadaan marka ee ceebtii gaalada iyo faahuurintooda iyo beenteydii ay markaa meesha ku dhammaato walow kariha almujrimuuna mujrimiintuba maanta ma arkaysa haka haka haka hakahdeene oo ha dhibsadeen qisadaan marka waa waaqaco weyn qisadan beder goorta ay dhici doonto waxa waaye waa sanadkii labaad oo hijrada ayay maanta ma arkaysa ay dhacdo waadna ogtihiinoo nabiga calayhi salaatu wasalaam haddii siiradiisii iyo taariikhdiisa aan soo raacraacno saddex iyo toban sano nabigeennu calayhi salaatu wasalaam waa kii maka joogay ee intaa dacwada ka waday quraysh waa ay diiday dacwadii inay xambaaraan oy garabka u ritaan oy nabiga ay rumeeyaan raggii madaxa u ahaa oo sanaadiidda ahaa qabaa'ilkii qolo walbaa ha ka koobnaadee waa ay diideen keliya waxaa uu difaacay casabiye u difaacay nabigeena calayhi salaatu wasalaam banu haashim oo qoyskoo ka dhasho ahaa iyo banilmualib oo iyaguna ilmo cabdilmunaaf laakiin uun weligood aan banu haashim aan kala teginin gaaladii islaam markaas islaamna ma wada ahayn oo abu aalib oo sayid u ah muslim ma uusan ahayn casabiyi buu gargaaray laakiin dad badan oo maanta ma arkaysaa tamkiini kara maka inay diinta ku sugnaato ma aysan rumaynin saa darteed nabigu calayhi salaatu salaam wuxuu raadsan jiray bal dad diintan u qumo oo ximaayeey oo meel ay diintaanu cagaha dhigato ay ka faafto oo dad diintan dejiyo waa sida haddaba haddii nin oo shiikh oo culamo oo wax soo oo barto masalka rasuulkaa ka weyn dadku waa isku mid dadaa ninkaa caalimka ama macallimka intay qabsadaan qabaa'ilka ama kooxaha oo ka faa'iidaysaana ka baxa qaarna waa fiijiyaan waa eryaa macallinkaas ama shiiqa waxba kama bartaan soo maa hadhowna natiijada waa la arkaa iska dhaaf shiika rasuulkii dagaa eriyey qoladii asaga oo ka dhasho quraysheed waa eriyeen waa fiijiyeen meesheen waxba kama qaban kartid waxba kaa akrisa mayno ayay dhaheen qabaa'ilkii inuu isu bandhigo oo risaalada ilaahay ula gargaaraan ayuu nabigu u bilaabay calayh salaatu salaam qurays marka uu ka quustay kabacdi ilaahay ansaar ayuu tawfiiqda waafajiyey waa kii caqaba aluulaa iyo caqaba ahaaniya iyo haalitay waxaasona waa tii ay waxay dhaceen ee nabiga marka ay yidhahdeen noo soo haajir waa ku difaacay muhaajiriintii oo nabiga ku jira calayh salaatu wasalaam waa tii la haajiray nabiga abubakr calayhi salaatu salaam waa ugu dambeey dadkii ugu dambeeyay ka mid ahaayeen laakiin muhaajiriintu horaa sii haajirtay nabiga calayhi salatu slam madiina markii uu degay quraysh cadaawaddii waa ay sii badisay nabigu calayhi salatu slam laba khudo ayuu sameeyey khudada ugu weyn waxaa weeye ilaa cadaawadii quraysh mama ma aysa dhammaanin inuu dadkii madiino ugu yimid yuhuud iyo wixii aan rumaynin oo meelaha joogay iyo qabaa'ilkii maaragtay baadiyaha joogay inuu maaragtay xilfi iyo gaashaanbuur iyo nabad iyo maaragtay difaac mushtaraga in marka loo sameeyo oon la isku tacadin iyaga dhexdooda cadowgii kor ka soo weerarona qorayshna ay maanta ma arkaysa ugu horeysana in la iska difaaco tan kale nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu samayn jiray inuu ilaalooyin ou diro isagoo la soconaya dhadhaqaaqa quraysh quraysh dhadhaqaaqeeda isagoo la soconaya iyo kaydka ay degayso qurayshna cadaawadeedii kuma aysan harin maka cahdigii makaga kuma harin waxay ka cabsadeen inuu halkaa uu nabigu ansaar badan ka helo oo u gargaaro iyo ciidan fara badan ee markaa ay kusoo rogaal celiya sidaa darteed tahdiid ayay usoo direen cabdullah bnu ubay oo markaa gaal oon weli soo islaamin munaafiqna noqday kabacdina munaafiq noqdo islaam beenbeena baharsaday sababtoo ninkan waxaa la rabay intuusan nabigumaan calayhi salaatu wasalaam ninkaan boqor in laga dhigo oo taajka loo saaro markii nabigu soo yimid calayhi salatu salaam oo risaaladii ay timid nabigaa taabic loo wadaya calayhi salaatu wasalaam isagii meeshaas ayay maaragtay boqornimadiisi ayay ku dhammaatay ilaa rasuulkuu joogo calayhi salaatu wasalaam qof kaloo meesha naaquudeyn kara lama arko waxyigaa dadka xukuma ilaahay rasuulkiisa xukumkoodaa soconaya rasuulkaa tari ummaddana isaga mujahaynay marka meesha halkii oo ka baxay cuqdow qaaday marka uu nabigu qaaday calayhi salaatu wasalaam quraysh cabdullaahi bnu ubaye maadaama ay markaa ra-iisnimo ku tuhmayso tahdiiday usoo dirtay waxay yidhahdeen nimankii naga soo cararay ayaa dunteen ayaad soo dhaweyseen marka anaguna ogaada inaan marka dagaal aan ku qaadi doono arrintii cabdullaahi bnu ubeye ibnu saluul wuxuu bilaabay inuu maaragtay uu kiciyo oo dadkii uu cabsi geliyo oo dadkii dhexoo dagaal uu ka fuliyo nabiga arrintii maqnaa maqle calayhi salaatu wasalaam markaasoo la hadlay war wuxuu yidhi quraysh waxay idinku dhigi laheen oo midaan ku weyn maba ka weyn adinkiina isku kiin dirto ayadoonba idiin imaanin oo adinka aada islaysaan maaragtay qaarkii rumeeye qaarkii kale aada islaysaan ee guulaba idinka hesha iyagoona idinkaba imaanin yacnii cabsida ay idiin geysat iyo fulalnimada inaad adinku halkaan isku laysan iyagoo hadalkaa joogto saa idiinta afiiriyaan waaba doqonnimo iyo guuldare maxaa saa in kugu qasbo cabdullaahi bin ubeye fikraddiisii halkaas ayay marka ay ku dhammaatay quraysh markuu dulumkeedii iyo munaawashaadkeedii oo batay oo muhaajiriintii ay cadaadinayso oo xoolahoodii ay dhacday ayaa marka muslimiintii dagaalka loo idmay inay iyaguna ilaalo ay dirsadaan wax alla waxay quraysh leedahay inay iyaguna maanta ma arkaysa ay gacanta ku dhigaan sababtoo quraysh waxay lahayd rixlaad waaweyn oo safar iyo badaa'ic maarata jaarowin dhinacaa yamanna waa la laheed oo halkaa yamanay u aadi jirtay oo maka ka baxda ilaa dhulkaas yaman sii marta daa'if iyo dhulkaas hadda maarata junuubka sacuudiya carabi inta sii marta halkaa yaman laga keeno dhulkaasna yaman baba ahaan jira marna intay halkaas soo aadaan oo madiine ay soo maraan shaam iyo suuriya iyo urdun iyo dhulkaa ay bidaacada ka soo qaadan jireen madiinana markii maka loo eego dariiqa shaam bay ku taala maxaa laga bilaabay marka in dhowr goor safaradeeda ama yaman ka imaanaya ama shaam ka imaanaya in maanta ma arkaysa loo cimil galo mararka qaarkoodna safaro qaarkood sidii safarkii ibnulxadrami oo watoo kale yaman ka yimid waa tii la dhacay yasalunaka can shahr ixraami qitaal ay kusoo degtay markii dambena waxaa dhacday safaradoodii shaam u socday ayagana maanta ma arkaysaa in maaragtay la cabsi geliyo dhowr goor ba adiga la cabsi geliyey dhowr goorna waa la helay markii dambe waxaa dhacday safar aad iyo aada u weyn oo ilaa kun rati ka badan ee amwaal badan ay saaran yihiin inay shaam u dirsadeen markii badaaicdii iyo badeecadii lasoo rogtay oy soo socoto inuu la maqlay inay soo socoto halkaa nabiga calayhi isalaatu wasalaam markuu maqlay inay soo rogmanayso inuu saxaabadiisi uu ku yidhi far safarkaas baa jira oo qoraysh badeecadooda ay ka buuxdo waxaa dhici karta ilaahay inuu qaniimo idiin siiye soo baxa markii safarkii la maqlay safarkooda inuu soo noqonay safarkaana marka waxaa qaa'id ah oo wata ninka la yidhaahdo abu sufyaan ibnu xarb ee raggii waaweynaa ee qoraysh hogaami jiray abujahal iyo cut ibnu rabiica iyo shee ibnu abi rabiica iyo ubay ibnu khalad markii beder ay ku baaba-een isagaa marka qiyaadada qabsaday mushrikiinta safarkii waa uu soo rogmaday nabigu calayhi salaatu saxaabiis wuxuu yihi soo baxaan safarkaas aada dagaal waan laguma talagelin dadkii markaa fududaa ayaa soo baxay saddex boqol iyo dhowr iyo toban baa la yidhahdaa ciidanka badankiisu khasraj buu ahaa ilaa boqol iyo todobaatan baa khasraj aheed aws waxaa la yidhahdaa waa kow iyo lixdan muhaajiriintu laba iyo siddeetan kow iyo siddeetan aday dhowr iyo siddeetan dhowr iyo lixdan waxbay ahayd ciidanka laakiin ansaara u badnaa intii markaa hahaabo karta hubkooda ayaa marka soo baxay ilaa ay beder ku soo dhowaadeen dhinaca abu sufyaan markii uu soo rogmaday nin daki ayuu ahaa khatar ah dagaal yaqaan ah sahanuu iska soo hormaray safarkii u ka soo hormaray wuu cabsi qabay in maaragtay nabiga calay slam saxaabadiisa ay safarkiisa ay halis geli doonaan carigiibuu waraysa ninoo warsaday majid ibnu camar la yidhaahdo ninoo waraystay wuxuu yidhi niyahow amaad aragtay wax dada ah meelahan maanta ma ka arkayso ma ku arag laba nin baan arkow dhahay labadunaa laba ilaalaha nabiga uu soo diray oo calayhi salaatu salaam laba nin oo rati wadato oo meel meeshaasa ratigoodii intay maaragtay arumiyeen biyo ay ka cabeen abu sufyaan meeshii yimid meeshii markuu yimid digadii labada rati ama labada geel ayuu fiiriyey wuxuu u arkay timir inay digadooda ku dhex jirto wuxuu yidhi awrtaan madiinoy ka timid meesha timirta ay ka baxdo waa madiino awrtaan madiinay ka timid waa ilaalo nabiga calay sala oo soo dirsaday laba khidow isku dara qofkii da sacuudiga yaqaano maka markii laga baxo dariiq waa dariiqan weyno dariiqulhijra la yidhaahdo ama dariiq maaragtay tooskaan u baxo dariiqna waxaa weeye waa dariiqa yambuc iyo meelahaas raabiq iyo saaxilka maro ilaa shaam sidaa u aada oo badda geeskeeda maanta ma arkaysaa la socoto ilaa caqaba halkaasaas geeska ula soco dariiqaan dhexena waa toodi dariiqa marka saaxilku qaado yambuc iyo jiddo ilaa halkaas marka maka uu kar kusoo galayo marka si uu qalabkii saxaabada iyo nabiga uga fogaado intaas weliba kuba gaabsane waxuu diray nin la yidhaahdo lamlam bin camr alkhifaari nin la yidhaahdo dira maka u diray oo yidhi nimankii reer qurayshaha soo gurmadeen ninkan marka wuxuu ahaa nin inkaaran ee xagga qayla dhaanta ku sarreeya ee aadna u deg deg badan ratigiisii oo la soo orday si cajiib badanba meeshaad waa artay waa dhul kulul waa ilaa dhulkaa shan boqol oo kilomitr iyo wax ka badan laakiin muddo sariicoo kusoo koobi isla markiiba ninkii oo maka waxaa soo galay ratigii meeshuu fuushan alaa ratigii koorihiisuu ku istaagay koorihiina waa dabagediyey ratigiina halka intuu ka goyo dhiigu falaqfalaq ka leeh marihiisiina waa jeexjeex waa wareediiu ku dhuftay yaa macshara quraysh qayladii alladiima ladiima war far safarkiini ka gaara nabi maxamed iyo asxaabtaa usoo banbaxay oo raba xoolihiinu inay qaataan laa araa an tudrikuuha ma u malaynayo inaad gaari kartaane ka gaara ayuu dhaha dadkaa hadda si xamaasa leh oo xamaaqo ah ayay maanta ma arkaysa usoo baxeen nin walbaba oo quraysh ka mida inuu isagu soo baxay ama nin soo diray abulahabaa nin deyn kulaha soo diray nin kale ee ubay ibnu khalaf miyuu ahaa isaga markii hore intaanba dagaalka uusa dhicin ayaa sacad ibnu caadi saaxiib ahaa waaga hore jaahil maka intuu tago dhahay aan dawaafa beytka io ogola isagoo dawaafaya ayaa abujahal arka war waa maxay ninkaan dawaafay waa sacad ibnu caadi markaasina wallaahi hadduusan ninkaan aadan magantiisa ahayn maanta kuxuu goyn lahaa sababtoo a nabi maxamed iyo asxaabtiisii baa duurta wax ka daranaan kuu samey dhahay wallahi inaan safarkaaga maaragtay iyo shaam u socdo o dhanba muqaadacaan ku sameynaa wax damboo kaaga imaanaa lama arko markaasu abulxakam saha kudhihi ninkaa nin weyn waayo mar waxaa tahay maloo dha adiga laftaada nabigaa ka muqlan soo dha waa dile dee laftaada dhibada naagtiisii u sheego maxay tiri wallahi maxamed hadduu wax sheego sax waayo waa dhimo doontaa meesha ha isku aadi ninkii inuu baaqdoo damca abujahalaa u yimi abujahal wuxuu ku yiri soo baxay war maanta ma bixi karo bakuur inta ukana habaraata iska bakuursado intuu caroodoo soo baxay naagti waa laa socda waryaa warma oge ninkii reer yatri ninkii reer madiina wuxuu ku yiri maya maya meelahanaan kasoo noqonaayo waa la tagtay meeshii marka beder ayuu maaragtay ku dhintay sidii nabigu sheegay iyo noqotay calayh isalaatu wasalaam abujahal marka jeyskii waa la baxay nabigu calayhi isalaatu wasalaam markii ay soo baxeen ay beder usoo dhawaadeen ayuu nabigu calayhi isalaatu wasalaam asaguna akhbaaroo raadiyey akhbaar ayuu nabiguna raadiyey calayhi isalaatu wasalaam nin marka waxuu ka hor nabigu uu ka horriyey oo uu arkay nin reer baadiya ayuu arka nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi niyow bal ii waran maxaad war haysaa war adinku isu sheega waayahay aduu horta bal noo waran warkaas isukaa sheegayna wuxuu yidhi maxamed iyo asxaabtiisii madiine waa ka soo baxay qiyaastana maanta meeshaa iyo meeshaa ay joogaan meeshii beder u dhaweed ay nabigu u soo degay calayh isalaatu wasalaam abujahal isagana qoomkiisi waa la soo baxay haddii warka la ii sheegay ay run tahana qiyaasta halkaa iyo halkaa ayuu maanta ma arkaysa u jooga nabigu markii warka uu ka qaatay yuu dhaha isukaana sheeg naxnu min maa naga diyaan ka ahaano ninki waa u arag maa xawkiya maa ul ciraaq miya halkaas miya weli nabiga istigshaafuu sameeyey calayhi salaatu wasalaam saxaabadii buu diray waxaa xaqiiqo noqotay marka safarkii abu sufyaan oo waday in maanta ma arkaysa oo fakaday oo gacanta ka baxay jeeshkii abu jahl oo hogaaminayana in maanta ma arkaysaa in la isku hor yimaado ay maanta ma arkaysa ay qasab noqotay halkaa markii ay marayso labadii jeesh waa isu soo dhawaadeen amaa ninkii abu sufyaan la dhihi jiray markuu jeyshkiisii iyo safarkiisii ou la fakaday ou nabad galay ayuu risaalo wuxuu u diray abujahal abujahal wuxuu yidhi waxaad u soo baxdeen waxay ahayd inaad tijaaradiinna iyo amwaashiinna inaad ceshataan ood maxamed iyo asxaabtiisa aad ka dhacsataan tiina waad ku guulaysateen soo noqdo dagaal hadda ha isu gelinina abujahal waa uu diiday waa kibir wuxuu yidhi ma jirto dhah wallaahi laa narjicu xataa narida bedra ilaa beder aan ka aroorno ma soo noqonayo fa nuqima bihaa alaaan saddex maalmood aan joogno wax noo soo baxo aan weyno macnaa wuxuu leeyahy rasuulkai asxaabtisu waa naga cabsanayaan fa nalxara jazuura meeshaa geela aan ku qalanno wa nudcimu acaama dadkan aan cunto siino wa naska alkhamra khamrana aan waraabno dad ama wanusqi lkhamra aan waraabino wa taczifa lana alqiyaanu gabdhahana ay noo haysaan gurbaan iyo meelaha waa badaalin shaqadooda wey mujrimiin wa tasmaca bina alcarab wa bimasiirinaa wa jamcina ay maqasho falaa yazaaluuna kama zulan yahaabuunana abada makiir waa mabdaa lagu da qadrashada iyo kibirka maanta xaaladda joodaan moogtaa dadka kibre ay maanta ay ku hadlayaan ma garan abijahal laakiin arrintaas laguma waafaqin dad badanaa khilaafay oo carqala ku timid nin la yidhahdo akhnas bnu shariif oo xaliifu bani zuhra ahaa qoladii nabiga abtiyaalka u ahayd wuxuu yidhi waa noqonaynaa o dhahay arrintaan ma soconayso kabacdi dib oo u laabtay marka kabacdina ninkaas way jeclaan jireenoo waxay dhaheen balaayo maalintaa naga haray sababtoo raggii ka soo qayb galay maalintaa meeshay ku baaba-een oo quraysh ka mid ahaa gaar ahaan banu umaya iyo raggii maaragtay ka soo qayb galay aada ugu baaba-een reer bani haashim inay noqdaane damceen abujahlaa u didoyr wallaahi kow aan idinka siinayna nagama hari kartaa dad kaloo ku dalbanayo walidaaliknaba waa kii reer bani haashim iyo yaan la dilin sababtoo a dirqisay meesha ku yimaado markii horena waxaa ka haray banu cadiy nimanka la yihahdo waa cumar qolodiisii hal iyaga kamida maba soo raacinba quraysh bay ka haray arrintaana eedadaradaana abujahl u baawatay iyo dad raj fududa qorayshka kama ay kuma aysa wada dhameen arrintii marka kibirkii abujahlaa soo shaqeeyey waa lasi soo dhowaaday nabigu calayhi isalaatu wasalaam jeiskii ilaalaadkiibuu diray waa la hubsaday inay safarkii oo fakaday abujahalna ciidankii oo kaabiga usoo fadhiistay akhbaartii baa la raadiyey waa la helay waxaa la soo qabtay maanta ma arkaysaa niman quraysh biyo u doonay waa la warsaday waxay sheegeen inay quraysh ay yihiin suqaadooda ciidanka weliba markii hore nabigu uu tukanaya calayhi salaatu asalaam raggii uu diraa xoogaa garaacay markay dhaheen ciidankan maaragtay biyo u doonayna ayagoo isla abu sufyaanay maaragtay ay ka socdaan laakiin nabigu run buu sheegay waxuu dhaha calayhi salatu slam nimankaan markay run idiin sheegeenna waa disheen markay been idiin sheegeenna waad faraha ka qaadeen run bay idiin sheegeen ee ciidanku muxuu dhaya ma naqa intay geel qashaan maalin sagaal maalinna toban wuxuu yihi ciidanku kun iyo waxuu udhexeeya sagaal boqol macnaa waa sagaal boqol iyo xooga ma konton meelahaas udhexeeya sidii noqon halkaa markay marayso saxaabada cadadkooda waa ay yaraayeen hubkuna waa uu yaraa dagaalna laguma soo talagelino istinfaar caam ah lama sameyn sida qaswatu tabuq intii markaa fududeed ayaa nabiga soo raacday calayhi salaatu wasalaam laakiin ilaahay wuxuu u yaboohay ixda daa'ifatayn nabigu marka calayhi salatu slam markuu yaqiiniyey in ciidankii laga hor yimaado inay xaq tahay ayuu la shawray dadka qaarkood sida aayadduba sheegayso way ka yar cudur daarteen oo waxay dha arrintan kuma aanan soo talagelin dad badana xagga naga dambeeya hubkeenna waxeena aan soo qaadano laakiin mowqifku waa mowqif xaasim ah kibirkaa hadduu abujahl uu ku tago oo markaa gaaladii cizo iyo qooq badan iyo dibdaraa usoo hoyanaysa muslimiintiina marka waxay ku noqonaysaa dhegxumo ayay ku noqonaysaa marka ilaahay rasuulkiisaba taas waa ay diideen marka in loo iska hor yimaado oo ilaahay qadaray rasuulkana waa loo waxyooday saxaabadii waaweyneeda marka lala showray abubakaraa ugu horreeyey waa hadlay waa axsan hadal wanaagsan buu ku hadlay cumaraa ku xigay sidoo kale miqdaad bnu aswad ninka la yidhaahdo asalkiisa miqdaad bnu camar wey laakiin ninka as bnu cabdiyaquud ayaa wiil ka dhigtay saasa loogu magacaabay ayaa hadloo muhaajiriinta ka mid ahaa hadal cajiiba fa qaala yaa rasuula allahi buu dhahay imdi ku socow dhahay limaa araaka allahu ilaahay wuxuu ku tuso fa naxnu macaka waa kula jirnaa wallaahi laa naquulu laka kamaa qaalat banuu israa'iila limuusaa ma kugu odhanayno idhab anta warabbuka faqaatila inaa maca inaa haahunaa qaaciduuna ma dhahayno walaakin idhab warabbuka faqaatila inaa macakum muqaatiluun micigina ka dagaalamayna fawaladii bacahaka bilxaqi kugu soo bixeen ku dhaartee low sirta bina ilaa barki lkhamaad waa meel halkaa yaman ama xabasho ku taalla haddaad nala socotid la jaaladnaa macaka adiga micigaaga ayaan jihaadaynaa oon maaragta yacni aan juhdi bixinayna man duuna wixii ka sugay intaasoo dhan haddaad rabta inaad aslaaxisid ilaa barki lkhamaad adduunyada u dhaxaysao dhan inaad ka adkaatid kaa hari mayna u dhan ummadaasoo dhan oo ka sokaysa inaad askaaxiso xataa tabluqahu ilaa aada ka gaarto meeshaa ila gaar haddaad tidhahdaan ummadda ka sokay o dhana waa inaad maaragtay aada wejiga dhulka ugu dhufataan sanka dhulka ugu dhufataan waan kaa yeelayna waa kelimadu yihi cabdullahi ibnu mascuud sida bukhaari oo wariyey laqad shahidtu maca almiqdaad mashhadan baan xaadiro bou dhaha oon adduunka oo dhan aan ka jeclaan lahaa waa kelimadaana bukhaari xadiidkaas maanta waranayo hadal aada u qiimo looga saddexdaa oo muhaajiriinta ka mida markay hadleen muhaajiriintuna markii jeeshka loo eego waa aqaliyo jeeshka ansaaraa ugu badan oo hulutaan waa ka badan yihin laba boqol iyo xoogaa bay gaarayeen weliba owsaa ugu badan ayuu rasuulku calayhi isalaatu wasalaam waxau jeclaystay inuu ansaarna mowqifkooda u ogaado sababtoo jeeshka badankiisa iyagoo ah wuxuu hi balaadin kara waa fahmeen marka ansaar inuu u jeedo sababtoo markii caqabo lagu ballamaayey ballanka kuma aysan jirin inay bannaan ula duulaan magaalada wixii kugu soo weerara madiino waa kaa difaacaynaa ballanku ah laakiin ballanku kuma jirin inay maaragtay bannaanka ula duulaan marka wuxuu rabay inuu hubsado marka laba sacad ayaa madax u ahaa sacad bnu mucaad sacd bnu cubaad sacd bnu mucaad meesha cubaada maba joogin sacd bnu mucaad oo sayidul aws ahaa markaa ansaartao dhanna markaa isaga madaxu ahaa ayaa marka joogay asagaa hadloo wuxuu yidhi faqaala wallaahi walakaanaka turuudu binaa yaa rasuula allah annagaad noo jeedaa qaala ajamacum adinkaa laydin jeedaa qaala wuxuu yidhi faqad aamanaa bika waan ku rumaynay fasadaqnaaka waan ku rumaynay washahidnaa anamaa ji'ta bihi huwa alxaq waxaad la timid inay xaq tahana waan rumaynay waacdaynaaka calaa daalika cuhuudana wa muwaafiiqana ballankeenna buuxaan ku siina cala samci waaaca inaan ku adeecno famdi yaa rasuula allahi limaa aradta wax alla waxaa doonto ku dhaqaaq fawaladii bacadaka bilxaqi baan ku dhaartay low istaclalta bina haada albaxra baddaan haddaadna qaadsiisid dhexeeda inaan jiirno fakhudtahu aada baddaan dhex dabaalatid lakhudnaa macka kula dabaalina afartaan kunkaan oo qoraysh inaan la dagaalno iska dhaaf baddaan haddaana jiiris waa kula jiireen ninkan waxaa ilaa barkil qamaam waa meel hadda masaafo ugu fog haddaad tihaahdid ila dagaalamo intaa ummadda joogta ha kuu khuduuceen ka kaa harimayno maa takhallafa minaa rajulun waaxidun qofkaa dib dhacayo aan saaran bala wamaa nakrahu an natalqaa binaa caduwanaa qadan mana nacayno kama baqayno inaad cadowga naga horgeyso wa inaa la suburun fi lxarbi dagaalka kuwa aada uga subra subur yani ficil waa siiqatu mubaalaqi ka mid aadaan maaragtay ma garata sudaqun fi liqaa dagaalka markii lala kulmo rag laysku horyimaadana kuwii run sheegoo raggaas waxaa weeye shutiga u qabtaan walacala allaha yuriika mina maa taquru bihi caynu waxaa dhici karta bau dhahay inaad naga aragtid wax ishaada ku qabowsatid fasir binaa calaa barakat illah na socodsii halkaa markay marayso marka nabigu aada u farxay jeejkiisii waa la soo dhaqaaqay bederaa loo soo dhowaaday beder markii loo soo dhowaaday oo nabigu oo maaragtay ou meel ou degay ninkii xabaab ibnulmundir waa kii maaragtay nabiga la taliyoo yidhi aan ceelasha oo dhan dhaafno oo ceelasha aan ka xidhanno meeshii istiraatiijiga ayaa la degay jeyskii waa isu soo dhowaaday hamiinkii markaa la joogo ayuu markaa sacad ibnu abi waqaas ayaa maaragtay sacad ibnu mucaad ayaa haddana fikrad keenay wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam waa inaan u dhisno meel carishaho meel weyn oo jeyshka ouna dhex gelin ee halkaa aada joogtoo lagu waardiyeyo sababtoo cadowga haddii aan ka hor tagno waa laba un mid wa inaan jebinno waa midda fiican iyo inayna jebiyaan hadduu cadow aan jebinno dhibba ma laha annagii adigoo nabadgalna muslimiintii u tegeen laakiin hadduu cadowga lacala inaga adkaadaan adigana aada meeshaa noo joogtid fardahaaga iyo wixii aada fuulahayd iyo raggi kuwaardiyey lahayna laguu sameeyo hadhow dad sidaan kuu jecelnahay kuu jecelaa madiino jooga oo hadhow u noqon kartaa berri diinta u gargaari kar laakiin haddii adiga lagaa takhalus ee nabi kaa dambeeya ma jiro waa arrin fikrad aada iyo aada u cajiib ma garan walidaalika marka dambe saasa ku durasatoo qayaadada waaweyn inaan marka aan dagaalka loo tirin walidaalika maqlaysa markii dagaalladu ay soco dawladdii weynaatay abubakar ama cumar oo furunti laanka tegaayo sababtoo dagaalku waa labo waxaa waaye ra'yi iyo shajaacawo ma garan ra'yiga iyo makiidada iyo dadka dagaalka abaabulo iyo shajaacada maydaanka labadoodana waxaa daran ra'yiga iyo makiidada dee qofka shajaaca any time uu dhiman karaa laakiin dadkadu ra'yiga oo makiidada ah oo fikradda iyo maanta abaabulka wada baa dadka ugu daran walidaalika abu sufyaan uxud markii uu weydiinayey dadkii dhintay afiikum moxamed afiikum ibnu abi quxaafa afiikum ibn alkhadaab sababto waa nabiga calayhi salaatu slam iyo labadii wasiir labadiisii wasiir ee dagaalka iyo maanta arrinta islaamka oo dhan hogaaminaya marka saa darteed qiyaadada weyn meel oo ka aamina ayaa loo sameeyaa inkastoo hadda hubka maanta jooga oosoo meel aamina aysan jirinba laakiin si kastoy taaba qiyaadaha meelaha oo maaragtay halista ah maaragtay looma daayo waxay noqotay makiida marka dambe xataa ay maaragtay dadka dagaalka yaqaana ay maaragtay ka faa'iidaysteena noqoto meeshii baa marka loo dhisa nabiga calayhi salaatu wasalaam nabigu marka jeyshkii hamiinkii ayaa la tashjiicinaya marka dagaalkii inuu maaragtay yani xatman inuu yahay waa la ogaa nabigu calayhi salaatu wasalaam maadaama cariishka loo dhisay ayuu marka wuxuu bilaabay duco inuu hamiinkii u tadaruco ilaah subxaana wa tacaala ee dagaalkii waxyaalo badanoo ka kooban yahay quwadii iyo silaaxii ducadii intaba haddii cid laga aqbalayo duco oo nabiga ka habboonna ma jirto biawome sal allahu calayh wasalam markaasuu nabiga hamiinkii o dhan buu ducaayay allaahuma anjiz wacdaka aladii wacadtani ilaahu yabohaad maaragtay ii yabohday ilaahu ii goo ma garatay allahuma in tahlik hadihi cisaabatu falan tucbada fi lard ilaahay kooxdan hadday baaba'do cidanboo nabiga iyo saxaabtan hadday baaba'aan dee nabi kaloo lasoo bixinayo cid ku haligaysa malaha cid ku caabudaysa malaha ilaa abubakar oo nabiga oo ka qabso iltizaam uu leeyahay maaragtay bacda munaashadika can rabbika yacni iska jooji maaragtay munaashadada iyo haybaarinta nasriga aada alla aada yaboohsanayso siduu qofku baadiisa u yaboohiyo oo alla uga baryo inuu u sahlo ayuu nabigu nasriga ilaahay uga baryaya marka haddee marka xaalo dagaalka ay muslimiintu ay ku jirto qofkaan xataa ku jirin oo goobta jooga inuu allabari ku mashquulo allabari iyo dacwo iyo muslimiintu ducadiisa marka inuu maaragtay uu ku mashquulo ee meelahaas khabro inta lagu cabo ee daro la sameeyo laba farooday fiiq fiiq iyo waxaasoo dhan hazaa-in bay soo jiidaan waxaasoo dhan wax maanta ay tarayaan lama arko nabigu marka suu alla baryaayay calayhi salaatu wasalaam markii dambe waa laga aqbalay waa uu bishaareeyey isagoo diriciisa qaba oo boodayo soo baxay oo dhahay sayuhzamu ljamcu wayuwalluuna dubur kooxdii is aruursatay isbiirsatay gaashaanbuurtii waa la jebin doonaa waana daba jeedi doonaa cumar wuxuu dhihi jiray aayaddaas waan akrin jiray waxaan dhihi jiray ayu jamcin yuhzam ayu jamcin yudbir ilaa maalintaasaan arkoo nabigu calayhi salaa slam isagoo dircigiisii qabax burbureedkiisii ee farxad la soo booda aan arkoo leh sayuhzamu ljamc ee intuu gacantiisa ka buuxiyey carro uu ka buuxiyey ayuu qorayshtii ayuu ku tuuray ciidankoodii ee mid walba indhihii maanta ma arkaysa ay ka gashay haddana nabigu markaasuu u bishaareeyey ou leeyahay haadaa masracu fulaan hadan in sha allah haadaa masracu fulaan hadan in sha allah hebel meeshaan la dhigi doonaa hebel halkaan la dhigi doonaa hebel halkaan la dhigi doonaa nin walba goobtii oo nabiga uu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam ayaa maanta la dhigay mid maaragtay kadib maray ma laha weliba nabigu calayhi salaatu wasalaam qoraysh markuu arkay kibirkeeda wuxuu yidhi allaahuma haadihi qoraysh wey qad aqbalad waxay la soo qaabishay bikhuyalaa'iha kibirkeeda wa fakrihaa tuxaaduka iyadoo kula dhinactamaysa wa tukadibu rasuula allaahumma fa nasraka aladii wacadtanii ilaah waxaan kaa baryayaa nasraga adiya boohday allaahuma axinhum lghadaad ilaahu berri gabka sii waxba ha ka reebin oo berri maaragtay guuldarro ilaahayuu ku sameey arrintii marka sidii bay dhacday dagaalkii baa bilowday guuldarradii marka halkaa ayay ku qabatay qisada inteeda kale suuradda dhexdeeda ayaa noo faahfaahinaysa oon kusii faahfaahi doonaa halkaa ayay muslimiintu ay ku guulaysteen oo sanaadiiddii la jebiyey toddobaatanaa laga dilay toddobaatanna waxawey waa laga soo qafaashay meeshaa marka gaaladii jab aad iyo aad weyn ayaa ku gaaray abijahalki ugu weynaa laba wiiloo yaryar ayaa intay ku baxeenay kow ka siin dhulka dhigay kabacdi nabigu wuxuu ihi calayhi salaa slam bal la ii soo raay abujahal meeshuu ku dambeeyey cabdullaahi binu mascuudaa u tegay isagoo nafta kusii dabayarta war bal waran raba inkaar qaba abujahalo markaasuu yidhi ilaahay waa ku duleeyey hal axmedu min rajulin qatalahu qowmu ma waxaan ka badanoo dha nin qoladiisa u dishay ma garan yaa guusha iska le guusha ilaahay rasuulkiisa iskale aan ku urugay markii dambe intaan calooshiisa koran madaxa ka soo gooyo dhan nabigaan u keena calayhi salaatu wasalaam nabiga ayaa marka si fiican ugu bishaaraystay marka suuradda inta kale qisasku suuradday noogu imaan doonaan hamin dambe insha allah iyo suuradda noo soo socota sala allahu calaa